wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba maqalkaydiisoo gaaraba halkaad naga dhagaysanaysaan oo warbaahinta isnaa kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaa magaalada jowhar intuu socdo barnaamijka toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa heerka waxbarashada dugsiga qur-aanka kariimka iyo abi hureyra oo ku yaala xaafada horseed magaalada jowhar hadduu eebwaan raalli ka noqdo barnaamijka waxaa igala qaybgeli doono qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiga macalimiinta dugsiga maamulka ee u diyaargaroowa barnaamijka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo azaare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki dugsiga abi hureera waxa uu ka mid yahay dugsiyada qur-aanka kariimka ah ee ku yaala magaalada tani jowhar islamarkaana lagu barto xifdinta qur-aanka kariimka haddaba qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiga abi hureera oo igala qaybgalay barnaamijka waxbarashada raadiyaha isna ayaan wax ka weydiiyey sida ay wax ugu bartaan ugu horeyn kusoo dhawo barnaamijka waxbarashada ee ka baxa warbaahinta isna adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo waxyaabaha aad ku barato dugsiga magaceyga waa nijmacin dugsiga qur-aan ayaan ka bartaa tartamana waa galnaa waa gartay ka waran markii hore aad dugsiga imaanaysay heerka maanta aad joogto marka hore oo dugsiga imaana anoo yar ayaa dugsigii keena heerka aan hadda joogan macalimiintayda ay soo gaarsiis waa gartay heerka aad kasoo bilawday ma alif ayaad kasoo bilawday mise meel dhexe adigoo ahaa ayaa dugsiga alif haddana qur-aanka waan dhameey waa gartay najma mustaqbalkaada maxaad rajeynaysaa inaad noqoto mustaqbalkii waxaan rajeenaya inaan macalin dugsiga
waa gartay ma jiraa cid aad halkan ugu mahad celinayso markaas kugu garabsiiyey inaad noqoto qof barata xifdinta qur-aanka kariimka waxaan halkan ugu mahad celinayaa macalimiinteyda iyo waalidiinteyda oo si agarla-aan ay kusoo agarbixeen waa gartay sida aad sheegtay inaad dugsiga tartamo aad ka gasho ma tartamada aad gasho mid dugsiga lagu qabtaa ama waxaa jira meelo ka baxsan oo aad ku gasho tartamada tartamada waxaan galay hirshabeelle iyo masaajid waa gartay ka waran guulaha aad kasoo gaartay tartamada aad gashay ramadaankii hore kaanid koowaad ahay hirshabeelle ka galay ramadaankan labaatan gudisaan galidaa
maxaad rajaynaysaa
ilaahay inuu iisoo fududay tartanka dhammaanteena magacayga waa ismaaciil xasan nuucudii madrasada qur-aanka kariimka ayaan ku bartaa waa gartay marka laga soo tago xifdinta qur-aanka kariimka ma jiraa waxyaabo kaleentay oo aad halkan ku barat way jirtaa waxaa ka mid ah tartamada axkaamta iyo diinta islaamka shanta tiirka islaamka oo kale fiqul masarka hidaayata mustafiidka iyo inka badan baa bartaa ka waran waqtiyada dugsiga aad soo gashay waqtiyada aad ka baxdo sida aad sheegtay inaad barato axkaamta diinta islaamka goormad markaan dugsiga gala horta koo waxaan jiray shan jir waana ku cusbaa beledka o dhanaan ku cusbaa islamarkii aa laga keenay wadanka xabta iyo sacuudiya markaan dugsiga gala waxa alif la dhahay xataa ma garanayni macalimiintii baraa beeneen allah eebba igama qaadee macalimiinta ayaa soo barbaariyey diinta islaamka ugu soo koriyey saa axkaamta u bartayna macalinku wuxuu noo soo bandhigay qur-aan tartamo lagu galaayo tartamadaasoo haddaad ku guulayso ama kaalinta ka hogggelayso aad abaalmarin ku helayso waa gartay een tartamada aad ka qayb gashay ma jiraa wax guulaha aad ka gaartay waa laga yaabaa inay jirto waxaan guulgagaaray waa gartay een maxaad rajaynaysaa mustaqbalkaaga markii aad dhammayso xifdinta qur-aanka kariimka inaad noqoto
waxaan rajeynayaa inaan sida macalinkii oo kaleente inaan noqdo Aa- aan- aan bara bara camal noqdo caruurta waxbaro waa gartay een ma jiraa fariin aad halkan ugu gudbinayso carruurta adiga kulmidka ah ee aanan barin qur-aanka way jirtaa waanu ilma cunug ilma yar oo dameer iyaroo wan- aan wax baranin bay dameer wada isku galaan dadaan leeli ugu dambeysay dad oo ilma yar ah oo aniga iga yarba oo wax dhan cunug shan jir camal ah oo dameer iska wadanaya aniga alxamdulilah anigoo intii jidka warin waay bay adhigta iga soo qabtaa dugsiga keen dugsigan wax badan ayaa ku bartay caruurtaas haddii wax fiican haddaa ka diraa waxaan dhihi lahaa caruurtaas haddii diinta oo islaamka haddii lagu barbaari lahaa caruur wanaagsan bay noqon lahaayeen hadda laakiin caruur farta ka fogta waalidiinta kuwa qaarkood waa laga yaaba inay waalidiinta ay dhibaato haystaan oo wax dhan oo laakiin intii wax aan awoodin waalidiintooda inay wax usoo leynaa kasa dhanka kale ustaad cumar waxa uu ka mid yahay macalimiinta wax ka dhigta dugsiga islamarkaana igala qaybgalay barnaamijka waxbarashada raadiha isnaay ayaan wax ka weydiiyey sida uu wax u fahansiiyo ardayda iyo waqtiyada uu shaqeeyo dugsigan n ugu horeyn kusoo dhawoow barnaamijka waxbarashada ee ka baxay warbaahinta isnaay adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo qaybta aad baraha ka Dadka waxaan ku dhawahay barnaamijka waxbarashada si wacan oo iweydiinay su-aalaha
n maal cumar waxaad inoogu warbixisaa qaybta aad dugsigan ka dhigtay waxyaabaha aad ardayda aad barto
Een, ardayda an- aan waxa aan baro ee, qaybta koowaad waa kiciska iyo farta qaybta labaad waaye ee, hor u socodkii iyo xifdintii qur-aanka kariimka ah
waa gartay een, maadaama aad sheegtay inaad ardayda barto kiciska iyo weliba qaybta xifdinta qur-aanka kariimka een, ka waran sida aad ardayda wax u fahansiiso iyo qeybaha aad u kala qaado
Ee, ardayda waa laba qaybood kuwana ilaahay subxaana watacaala ayaa fahamka u furay kuwana way iska culus yihiin marka ee, kan culus marini jibinayo ee, waa laisku dhex darayaa ardayda sidii wax u fahmi lahaayeen ayaa wax loo fahansiinayaa kii qoraalka ku adika qoraalkooda wuu celcelinayaa kii akhriskooda ku adika akhriskooda wuu celcelinayaa waa gartay een, muddo intee la eeg ayaad ku jirtaa bixinta casharadan xifdinta qur-aanka kariimka ku aadan
waxaan ku dhex jiraa ee, afar sano waaye inta aan waxbarashada ardaydaas qoraalkooda iyo xifdintooda aan ku dhex jiro waa afar sano maal cumar markaaga hore adi lafsi ahaantaada ma waxaad ka mid tahay ardayda wax kusoo bartay dugsigan ama waxaad imaatay dugsigan adoo leh khibrad aad wax ku dhigi karto waxaan imaaday markiska anigoo khibrad aan u lahayn qur-aanka iyo sida ardayda waxa lagu baro balse ilaahi subxaana wa tacaala ayaa ii kasbay inaan markiska abi horeera aan eh, ka farco Een, meesha ayaa wax ka bartay waxaana wax ii baray eh, macalinkayga qaaliga macalin maxamed faarax shiilo xif- eh, xifdinta qur-aanka iyo sida habdhaqanka ardayda wax loo bari lahaa iyo habdhaqanka ardayda loo dhaqmi lahaa intaba macalinkaya i baray Tee, een, ma jiraa waxyaabo ka baxsan xifdinta qur-aanka kariimka markaasi aad siisaan ardayda si loo tayayo waxbarashada diinta islaamka
haa waa ka- ee, wax ka baxsan waxaa ku jiraan waxaa ku jiro ee, axaadiis iyo markiisa tafsiirka qur-aanka iyo nashiidooyinkii iyo axaadiis sharifta ah intaas ayaa u dheeraa ah Een, ka waran xiliyada aad soo gasho dugsigan ee aad bixiso xifdinta qur-aanka kariimka iyo tirada ardayda aad wax barto Een, tirada ardayda qur-aanka uu waxbaro waxa waayeen een, ardayda in waa badan yihiin balse laakiin aniga qaybta aan wax baro waa konton arday oo aniga ay xilsaaran waxaana soo galaa waqtiga kow iyo toban saac iyo bar waxaana ka baxnaa een, saddexdii saac quraacda kadib waan soo laabana waxaan ka baxnaa s- sagaalkii oo toban dhiman ma jiraa wax caqabad ah markaasi aad kala kulanto ardayda ama dhanka waalidka haa aad iyo aad ayaan ugu kulmay dhacdo aad iyo aad u weyn balse ee, waalidka wax walba waxa keenayo ee, kuleel waaye balse adada adan u sabrin arrinta waa sii xumaanaysaa marka waan la kulmay dhacdo aad iyo aad u weyn waan la kulmay xagga waxbarashada inta aan ku jiro xifdinta ardaydaas Ee, waxaa ka mid ahaa arday ma arkaysaa oo markaas aan cashir aan diyaarinaynin aan suwax diyaarinaynin ayaan bayla dhacay bacdeen hooyadii ayuu si khaldan wax ugu dhaadhiciyey balse waalidiintii ayay soo duuleen sidii ma arkaysaa ardaydii cunugii kasoo kullaadeen markaas cunugeeda sidaan u garaaci karti oo kale marka alxamdulilah meesha maamul iyo ayaa joogo arrintii sidaas ayaa loo xaliyibo aadna meeshay ku dhammaatay ma jiraa sharciyo u degan dugsiga haddii uu habsan soo galo ama markaasi uu gembi sameeyo ardayga dhigta dugsiga kan maamul ahaana sidee taasi ula xiriirtaan waalid Een, habdhaqan uu leeyahay dugsiga ama shir ayaa ugu usan yahay ardayda markaas ee, macalinka uu waayo ee, dugsiga wuxuu leeyahay liis buu leeyahay ardayda markaas liiska haddii laga waayo liiska waxaa dulsaaran hooyada maga- ee, lambarkeeda iyo magaceeda iyo aabbaha lambarkiisa iyo magaciisa ayaa dulsaaran kadib ayaa loola xariirayaa Ee, waqtiga loola xariiro waa waqtiga munaasab oo subaxdii oo kale haddii cunugana qodkii la waayo waxaa loola xariirayaa lix saac markii ardayda la kala deynayo ma arkaysaa haddii la waayo ganaax ayaa ka yaalo oo dugsiga u go-on ardaydaas fasax la'aanta oo maqnaa ganaax ayaa ku dul yaala een ma samaysaan tartamo markaasi lagu dhiirigelinaya ardayda maxaase ka mid ah tartamada aad u qabato
ee tartamada aan u qabano midku waxa waaye ardayda qur-aanka uu xifdiyey inta oo la xifdisiinayo bishii markaa la xifdisiiyo bacdeen tartan qur-aan ayaa lagu qabanayaa tartankaas qur-aanka marka lagu qabto intay la gaarin tartamo kale weyn in gaaran dugsiga ayaa lagu qabtaa tartamo markiisa ardayda markaas ugu fiican ayaa la- la siiyaa hadiyo qaaliga ah iyo waxaa kaloo jiro inuu tartamo kutubada ee tafsiirka axaadiista iyo siiradeen maxamed sala allahu calay wasalam intaba waa ku tartamaan intaba ma arkaysaa waanu ku dhiirigelinaya een goobaha aad ku qabataan tartamadaas ma keliya dugsiga ama waxaa jira meelo ka baxsan oo aad ardayda geysaan islamarkaana aad tartan siisaan haa waa jiraa Een, waxaa la geeyaa masjid masjidu rawda ayaa la geeyaa saddex bil kadib meesha ayaa la geeyaa ardayda sidii ardayda dugsiyada kale ee markaysaa ee masiir ay u gasho ee qur-aanka ay ku xifdi lahaayeen caruurtaas yare markay arkaan inuu masiir u galo oo ma arkaysaa qur-aanka ay xifdiyaan haa, waa la geeyaa waa jirtaa masjidka waxaa la geeyaa rawda la geeyaa masjidkaasaa la geeyaa iyo tartama marka ee, soonkii la gaaro idaacadda hirshabeelle idaacadda asal t v intaba waa intaba waa la geeyaa ardayda waa jirteen adigoo ka faa'iidaysanaya jaaniskan ee ku siisay warbaahinta snaag ma jiraa wax fariin ah halkan ugu gudbinaysa bulshada iyo weliba waalidiinta ku dhaqan magaalada jawhar
Een, waxaan ugu gudbi lahaa ee, inay ka faa'iidaystaan markiska abi horeyra inay isu kala cararaan ee, ma arkaysaa waxbarasho taya baa- tayan baa baa taalo macalimiin tayadooda sareysa baa joogto ardayda inay wa- waalidiintooda ee markiska ay keenaan sidii waxbarashadooda ee, ma arkaysaa marsal ay ugaari lahayd ee, istaadium waxaan ku- een, gadaarmi lahaa ma arkaysaa meel walba oo qeyr oo ka jiro inaan la gaarsiiyo fariimihii nadan qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markana waxaan siin doonaa maamulaha markaska habi hureera soo dhawow barnaamijka waxbarashada ee ka baxa warbaahinta snaag adigoo ku bilaabaya magacaaga bismi illaahi raxmaan raxiim waa dhowahay Eh, idaacadda waa ku dhowahay magacayga waa maxamed faarax shiilow ustaad shiilow oo loo garan yaqaano waxaan ahay maamulaha markiis abi hureyra litacfiid alqur'aan alkariim xaafad horseed een waad mahadsan tahay maamule markii xigtaa waxaad inoogu warbixisaa sidee ayuu maamulka dugsiga u huwayaa waxbarashada ka socota dugsigani
Eh, si ma aragtaa maasha allah oo kala duwan maxaa yeelay hadba eh, waxaan diirada saarnaa ardayda mas-uulkaan ka nahay sida ay u waxbaro lahaayeen maamulka wuxuu ku qasban yahay wuxuu mas-uulka yahay macalimiinta ardayda dhammaan ayuu mas-uulka yahay marka waxaan mar walba aan ku dadaalnaa qaabkii ardaydii iyo macalimiintii ay ma aragtaa tacliinta ay u kala qaadan lahaayeen culaysyada ugu horeeyo ardaygu mas-uulka aan ka nahay in maaragta waxbarashadiisa la ilaaliyo macalimiinta inay madrasadii ay soo xaadiraan inay waqti walbo ay inta badan ay geliyaan ardayda aan diirada saarnaa inta badan waa maxay caqabadaha ugu waaweyn ee maalin walba aad la kulantaan kan maamul ahaan xilliga aad ku sugan tahay dugsiga
Eh, maasha allah caqabadaha way fara badan yihiin dhan walbo haddii ay tahay dhanka eh, waalidiinta haddii ay tahay dhanka ardayda caqabadaha inta badan ala kulanno waxaa ka mid ah marka qaar waxaa arkaysaa arday oo dhib badan oo macalimiintii aflagaadaynayo oo macalimiintii maaragta ku afcelinayo waxaa arkaysaa ardayda waxay iskugu jiraan labo kuwana waa kuwa maaragta ilaahay faham siiyey kuwana waa wax kuwa maaragta faham xoogo culus marka qaar waxaad arkaysaa cunug oo ma aragtaa sida juhdi iyo waqti badan oo lagu bixinayo oo inta badan si fiican ma aragtaa wax u fahmaynin oo u baahan in loo sabro caqabadaas oo kaleenta caqabadaha waxaa ka mid ah mararka qaar waxaa la kulmaysaa waalid oo u dhaqmaayo sida maaragta cunugiisa oo u sheego oo u dhaqmaayo waxaa arkaysaa waalid duulaan kugu soo qaadayo cunugiisa haddii si xun maaragta loo garaaco kale oo duulaan kugu soo qaadayo aanan hubsanaynin sidoo kale waxaa arkaysaa waalid asigoo cunugiisii wax lagu taabanin oo cunugii wax ka dhaadhicinayo oo waalidkii weerar kugu soo qaadayo mar walba waxaan anagana diirada saarnaa waalidka iyo macalinka iyo ardayda inay maaragta ay ahaadaan kuwa iska warhaayo marka caqabadaha ugu waaweyn aan la kulanno marka qaar waa arkayna adigoo juhdi bixinaayo oo dadaal bixinaayo oo ardayga ku dadaalaya marka qaar waxaa lagu leeyahay wax ma yaqaano ayagoo weliba ma waalidiinta sii mashquulinayo iskuulaad iyo meelo kalenta kusii mashquulinayo bareefad iyo iskuul iyo oo kusii mashquulinayo aabiri waxaa haddana kuusii taalaa eed cunugii wax ma yaqaano adina waqtiyaa bixinaysaa marka caqabadaha aan la kulanno way fara badan yihin wax la soo koobi karo oo fadhi iyo laba fadhi lagu soo koobi karo waa gartay een, sidee maamulka dugsiga ugu warqabaa waxqabadka macalinka iyo weliba ardayda Ee, maamulka ee, wuxuu aga warqabaa isbuucyadii iyo kaleenta markii ee, duruusaadii oo la qaato waxaan maaragta fadhiisanaa habeen oo khamiis oo kale waa la fadhiisanaya markii la fadhiisto waxaa la wareysanaa macalinkii isbuucaas wuxuu u qabsamay wixii arday caqabad ku haayo iyo fahamka ardayda say yihiin ayaa habeenkii la is wareysanaa macalinkii oo daahid wado macalinkii maaragta dugsiga aan markiska xaadiraynin iyo macalinkii maaragta lalaabkii iyo ardayda si fiican u waxbaraynin oo is- oo taleefon iskaga mashquulsan waxaasoo dhan xogta markii la qaado kadib waxaa soo bixaysa ardayga daciifka ah waxaa soo baxaya macalinka shaqada aan haynin intii baa maaragta layska soo adkaynayaa sabtida markii lasoo galayo shaqada macalin walba asigoo lasoo booriyey oo shaqada lagu soo adkeeyey oo ta'kiid loogu soo dhigi ayuu soo galaya sidaasaa maaragta loogu warhayaa isbuucii hal maalin ayaan ka leenahay aan ka fadhiisanaa saan u isugu waraysano waxbarashada ardayda mas-uulka aan ka nahay iyo macalinka xogtiisa jiri kara mararka qaar in xaalado ama dhibaatooyin dhaqaale ay soo wajahdo ardayda kan maamul ahaan sidee ugu warqabtaan haddayse dhacda arrimahaasi maxaad ku xalisaan
Ee, maasha allah arrimahaas waa sax maxaa yeelay ardaydu waxay iskugu jiraan kuwa maaragta wax iska haysto iyo kuwa aan wax haysanin markaan aragno kuwa aan wax haysanin oo iska xaalkooda iska liita markaan aragno waxaan u samayn meel gooni ah oon ugu talagalnay ardayda agoonta iyo ardayda maaragta danta yar inay ku waxbartaan leanna cunuga haddousan waxbarashadii iska bixi karin oo qarash oosan haysanin waxaa caqabad ku noqonayso inuu cunugii ficiis ahaa oo maaragta oo qur-aankii baranayay inuu asina oo barto cunugii xataa waxaa laga yaabaa qalbigii inuu inkisaar qalbi uu ku dhaco saysan u dhicin markaa ardayga haddii qarash uu waayo waxbarashadii uu waayo waxaan ugu talagalnay oo markiiska uu leeyahay qayb kaleento la yihahdo madrasatul aytaam walmasaakiin oo dadka masaakiinta iyo agoonta ay ku waxbartaan oo ugu talagalnay inay ardaydaas ku waxbartaan sidaasaan ku xalinaa sidee dugsiga ula shaqeeyaa waalidiinta si loo hubiyo waxbarashada ardayga markaasi waalidka caruurtiisa halkan iyo dhigato Eh, maasha allah waalidiinta saddex bilood kadib hal maraan kulannaa waxaan iswaraysanaa ardayda ilmaha waxbarashadooda xagga soo aadidda markiska xagga ma aragtaa waxbarashadooda cunugaada ka waran waalidiinta kadib ma aragtaa saddex bilood kadib waa la wacayaa xogtii baa iska qaadaynaa waalidkii markaas caqabad qabo oo cunugiisa wax baranaynin waa soo gudbinayaa macallinkii haasta si toos loola xiriirayaa si cunugii oo u noqdo cunug tayaysan oo qur-aankii oo xifdisan waalidka marka mar walbo ee, ardayga iyo waalidka iyo macalinka ayaan isku xirnaa inta badan si ay iskiga warhaayaan cunugiina oo waqtigii uu ilaaliyo waxbarashadiisa loo ilaaliyo kadib markii saddex bilood la gaaro waalidiinta oo dhan ayaa la wacayaa markiiska iyo faracyadiisa kadib baa waxaa loo sheegaya mas-uuliyadda ka saaran cunugiisa inuu guto waxbarashadii oo ku ilaaliyo diintii iyo maaragta qur-aanka inuu xifdiyo sidaasaa maaragta u tahay Een, waa gartay door nuucee ayaa kan maamul ahaan ka qaadataan kor u qaadidda anshaxa iyo nidaamka dugsigan
Ee, doorka aan ka qaadano waa door aad iyo aad u baaxad weyn Ee, ardaydu inta badan xiliyo ay waxay leeyihiin oo loo akhriyo kutubada axaadiista tafsiirka xiliyo loo akhriyay leeyihiin xiliyo oo waxay leeyihiin oo maadiga iyo waxyaabahaas ay bartaan xiliyo ay waxay leeyihiin oo ma aragtaa lagu tarbiyeeyo xagga salaada iyo cibaadada masaajidka habeenkii ilaa iyo maqrib ilaa iyo cisho halkaasaa masaajidkii baa lagu baraa tacliimta salaada sidaasaa ma aragtaa eh, wacyigelinta macalin walbo maalinta khamiista oo kale in eh, macalin walba ardayda mas-uulka uu ka yahay inuu ma aragtaa ku dhaqanka shareecada islaamka iyo diinta barashadeeda iyo in la dadaalo ayuu macalinka ka wacyigeliyaa sidaasaa marka aan ugu qayb qaadanaa in maaragta diintii barashadeedii ee ardaydii aad iyo aad ugu dadaalaan mararka qaarna maaragta xilliyada masaajidka lamuda waa gartay kan maamul ahaan maxaa idinka qorshaysan maadaama markaaskan uu yahay markaas weyn in aad ku hormarisan xifdinta qur-aanka kariimka ee ardayda ama jiilka hadda soo kacay
maasha allah waxaa noogu qorshaysan anaga qorsheyna uu badan yahay ardaydu saddex bilood kadib waxaa loo qabtaa tartamo qur'aan ah oo weli annaga aan ku dhiirigelinayno oon ilmihii kaalimaha koowaad galo hadday wiilal yihiin iyo hadday gabdho yihiinba oon kaalimo fiican aan ku siino sidoo kale maaragta ramadaankii oo kaleente tartamo oo caalami ah ayaan u qabanaa adarka ramadaanka aad baan ugu soo foodle maalmaha noogu dhimayo hadduu ilaahay nafta noo dhaafo tartanka wuu dhici doonaa oo ardayda markiis abi hurayra farcyadiisa dhan ay ku tartami doonaan ilmihii kaalimaha galane dhiirigelin fiicanaa la siiyaa sidoo kale idaacadda hirshabeelle ayagana way ka galaanoo alxamdulilah guulo waaweyn ay mar walbo ramadaankii ay ka soo hooyiyaan oo markiiska ay usoo hooyiyaan marka waxaan ku dardargelinaa ardaydu inay maaragta tartamadaas ay diyaariyaan macallin walbo iyo ardaydiisa waxaa marka u suurtogelayso sow aga qaado lahaa ardayga kaleenta guusha koowaad macallinka iyo ardayga marka waxay noqonayaan dad oo maaragta u diyaarsan ardaygiina qur-aanku uu xifdinaya isagoo jecel oo tartankii iyo wixii lagu bixinayo oo ku jecel annagana sidaasaa maaragta kor ugu qaadnaa waa gartay tiri intee la eg oo gabdha ama wiilal ah oo xilligan wax ka barato dugsiga
markiska waa horta faraciisa labo farac kaleentou leeyahay qaybna waa maaragta waxaan ugu talagalnay inay ku waxbartaan ardayda wax haysanin iyo ardayda agoonta ah qaybna waa qayb kaleente maaragta oo xaafadihii usii dhow markiska guud ahaan iyo faracyadiisa markii laisku qabto inta arday oo ka waxbarato waa toddoba boqol oo arday ay gaarayaan cadadkooda wiilasha haddii laisku qabto waa afar boqol oo kale gabdhihiina saddex boqol ay gaarayaan inta ka wax barato oo hadda ma aragtaa markiiska oo qur-aanka xifdintiisa sida aad ka dabaajisay inaad wax bartaan ku dhowaad toddoba boqol oo arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho markii aan usoo weecno goobihii aad wax ku bartaan ma jiraa wax caqabadaha ama baahiya ka jira xilligan oo u baahan in nagala garabsiiyo si aad kor ugu qaataan xifdinta qur-aanka kariimka ha maasha allah caqabada waa jirtaa caqabadaha ugu weyn oo jirta waxaa ka mid ah xiliyadan oo kale waa bil barakaysan ee ramadaan aan ugu soo food leh oo tartan caalami uu dhacayo ardaygu wuxuu jecel yahay mar walba markuu tartan galo inuu hadiyad fiican oo qaali uu helo hadiyaddii marka markii laga kaalmeeyo oo dadkii maaragta maanta mas-uulka ahaa oo u qaabilsanaa diinta iyo arrimaha ooqaafta ee shareecada islaamka markii garab lagu siiyo oo ardaydii oo wax fiican la siiyo ardayda waxay dhalayaan niyi fiican ay dhalayaan marka caqabadaha waa ka mid ah in qarashaadkii iyo waxyaabihii lagu bixilaaya ardaydaas inay mararka qaar ay heli wayno adhacayso tartamadii maaragta sidii ay ku baaqdaan
waa gartay adigoo ka faa'iidaysanaya jaaniskan ay ku siisay warbaahinta snaag ma jiraa wax fariin ah oo aad halkan uga gudbinayso bulshada ku dhagaysanayso iyo cid walba ay qosayso horumarinta diinta islaamka
waa jirtaa dhammaan barayaasha qur-aanka kariimka macallimiinta waxaan horta aan u gudbinaya halkan aniga uga faa'iidaysanayo fursadda dhammaantayna quusaaraan nahay wax baanun raaciyey ardaydaas baa mas-uul ka nahay inaan gudano mas-uuliyaddeyna maxaa yeele nabi sal alla alay slam wuxuu yihi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati dhammaantiin qoosaar baa tihiin nin walbana wixii la raaciyey waa la weydiinaa macallinka waa qoosaar waxau qoosaarkaya ardaydaas iyo ilmahaas agtiisa joogo inuu qur-aanka baro inuu wakhti geliyo inta badan hamigiisa iyo ulajeedadiisa iyo hadafkiisa inay ahaato macallinka ardaygan inuu qur-aanka baro beri asay anficaysaa adduunya aakhiro macallinkii hadduu nool yahay hadduu dhintabo ajirka wuu u soconaya waa sadaqada nabiga sala allah alay slam uu ku tilmaamay inay tahay sadaqa jaariya qof aad cilmi bartay oo cilmiga ku intifaaco cilmun yuntafacu bihi buu yidhi nabiga sala alay slam qofkaas ilaa qiyaama saaca waa u soconayaa ajirkaas waa sadaqa jaariya ah macallimiinta inay xil gaar ahaaneed ay iska saaraan xagga xifdinta qur-aanka kariimka ee ardayda maamulayaasha inay ayagana ay xil gaar ahaaneed iska saaraan wakhtiga aad iyo aad buu u adag yahay ardaydii waxay barteen banooni ardaydii waxay barteen mobeel ardaydii waa dheelo fara badan ayaa loo camiraya inay macallimiinta kor u qaadaan qur-aanka xifdintiisa ardayda inay ku dadaalaan wakhtigooda inay geliyaan naftooda ay u huraan say u bara lahaayeen ilmaha maanta joogo gobolkeennaga hirshabeelle inay ay xifdiyaan qur-aanka kariimka ay guulal ay usoo hooyiyaan markii tartamo caalami uu dhacayo inay maaragta aan la helo ilmo qur-aanka yaqaano inay macalimiinta marka waqtigooda ay ugu xisaabtamaan lacag aysan fiirinin ay fiiriyaan ilaahay subxaana wa tacaala maalinta qiyaamo sadaqada ilaahay hortiisa ay ku tagi lahaayeen inay ilmaha ay waxbarashada ku dadaalaan ay waqti geliyaan intaasoo kula dardaarmaya dhammaan macalimiinta oo barayaasha qur-aan gudahaan intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada raadiga haysnaa ee magaalada jowhar intuu socday barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo azaar cabdi xuseen dhanka iyo farsamada waa injineer sagi tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid ciinkiisa sida aynu